afarya towbo dhaha soomaali qaloocane qafrabag qafrabag qafrabag qafrabag soomaali qaloocane kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kasta maqalka radio cadaada idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada walaysida oo habeen kasta odan kalaad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
war annaga shacabka soomaaliya anaa waana baabaanay magaalada marka waan ku baabaanay eeladeen yaan ku dhamaatay ma bal ka waran ninka afartiisa wiil iyo isaga la wada qaada maanta ka waran iyo abtidood la wada qaada aabey oo sideetan jir oo waayee lahaa hayaa waxaan diyaar u ahay inaan ka baxa magaalada cimrigeygana dagaaladii sokeeye intaas waa taagnaa maalina ma aan hawaysan inaan ka baxo waxaan diyaar u ahay ciyaalkayga inaa ilkaan ku qaato
adig baa ka suraya sidigaad rogmanaya sidigaad rogmanaya
dadkaasi dhammaantood waxay ahaayeen dadkaasiyo u socdo hataa xoolahay tacsiiraas ugu qaybgalgaayeen oo afar neef oo ariyahaa la saarneed gaariga markay wejiga dhulka haldhigtiina qarada aakaegoo dhegta ka furtay qof walbo dushow la istaagay xabad xabada ugu dhufa dadka markay xabadda bilaabatay waa isku dhex yaaceen waa la iskor fuulay
laba nimay nagu dareen meesha uu noogu talagalay marka uu na geeyey fariistow yidhi markaan fariisanay bambadoo watay oo gaanjada ka furayey wouna soo aadiyey waa dhici waajay waa qabshayaandana waa nagu soo radiyey mar saddexaadoo doonta waa nagu radiyey mantaas annaga dagaa dhulka ku wada haysanay markaasoo jilibka dhulka intuu dhigayay oo risaastii nagu furo
naga marka dadkaas la gumaaday naftoodii maalkoodii la baaba'shay haddana adis u dacwo tag la yiri ayaa nahay
waxa kaaga daran dadka hadda leelnaayay dad xataa shaqo kulama ahan waxyaabaha qaarkood ay leeyihiin annaga ciidamada amisom warkooda waa buunbuunisiin laakiin annaga shacabka warkayaga ma qaadiin warkayaga xataa cododkayaga ma soo saartiin laakiin amisom kay sheegta waa soo saartiin dugaag baana cunaya hadba dox nagu jiide darigaaya mar kale kulan wacan oo wanaagsan wahaynimo ismina talada soo gelayso taladan ay ku astiisan tahay labayo labaatanka bisha toddobaad sanada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan aan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona qarax dad badan ay ku dhinteen ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhegeysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda sare ee maamulka puntland ayaa shaacisay waqti la dhegaysanayo kiiskii caasho aliyaas aadan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ku yimid guddi uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya khudbada ay jeesheen ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa xildhibaano ka tirsan puntland xukuumadda siciid cabdullahi deni waxa ay ka dalbadeen siideynta xubno puntland ugu xileen magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland banaanba xoogan oo lagu soo jeeday xargees ayaa maanta ka dhacay boosaaso wararka ugu dambeeyey ee puntland ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay ka hadleen qaraxii dadka badan ay ku dhinteen oo maanta ka dhacay muqdisho hadal ay jeesheen ayaan xog idinka hahnaa barnaamijkan ayaan caaway barnaamijkan ayaan gorow idinkugu soo gudbi doonaa wafiid ka socotay beesha caalamka iyo xasan cali kheyre maantay kulan ay ku yeeshay dhuusumreeb kulankaas waxyaabaha dirad lagu saaray ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka dowladda federaalka soomaaliya ayaa beeniyey warar maalmo ugu dambeeya la baahinayay warkaas wuxuu yahay ayaan xoog idinka hanaa barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa ciidanka xoogga dalka soomaalida howlgalla ayay ka sameeyeen shabeellooyinka rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lasoo qaabtay wararka ugu dambeeya howlgalkaasi ayaan xog idinka hanaa barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen xubinta aad kaxiisaha bandada ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaa ku dhagaysan doonteen heesta mejiga soomaaliyeed meeluu joogaba dadkeennu dhismiya dowladeenni aan dacaydka kuu dooranahay iska jir dunjiga soomaaliyeed meeluu joogaba dadkeennu dhismiya dowladeenni aan dacaydka kuu dooranahay iska jir
qodobada ay ugu soo korantahay barnaamijkan kugu jiranahay dhegeysta doontiin barnaamijka waxaa soo saara kana ka tabi doona anigoo xasan axmed maxameda saaxiibkay cumar axmed barhaam saxeefa iyo barnaamijka ii farsamaynaya waa markale iyo xulashada wareysyada
qimeeya baa lahay miyaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco
waayahay kulan wanaagsan ayaana leenahay saaxiib yaal kusoo warada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda muqdisho oo maantay qarax xoogan oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay faahfaahin dhalada ayaa caawa ka soo baxaysa qarax gaari oo laga soo buuyo waxyaabaha qarxa oo maanta ay ka dhacay wadada aada garoonka diyaaradaha adaacadda ee magaalada muqdisho ee u leexataa kilomitr for gaar ahaan afaafka hore ee hotel layra afrig xilliga qaraxa soo dhacaya ayaa goobta waxay ahayd mid aada u mashquul badan waxaana la sheegay in gaariga qarxay uu yaalay goob baakin ah oo ka mid ah hoteelka waxaana sidoo kale goobtaasi kaag dhowaa bar kontarool ciidamada dowladda ay ku baraan gaadiidka aada dhinaca garoonka diyaaradaha aadacadda ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa sidoo kale halka qaraxa soo ka dhacay ku yaala kaalin shadoo la sheegay inuu soo gaaray babur xoogan waxaana dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ee goobta ka qaaday gawarida gurmadka degdega iyagoona geeyey isbitaalada kala duwan ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaasoo xaaladooda caafimaad ee lagula tacaalayo ee inta la xaqiijiyey ee dadka ku dhintay qaraxyadaasi waxaa la sheegay in ka badayin toddobiyo labaatan ruux halkaa konton iyo laba ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen oo isku jira ee dad shacaba halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale ciidamada dowladda ee ku sugnaa kontaroolkaasi lagu baaro gawaarida aada garoonka adaacadda ee magaalada caasimadda ah muqdisho mid ka mid a agaasimayaasha isbitaalada la geeyey dhaawacyadii wax ku soo noqday ee qaraxaasi ayaa warbaahinta u faahfaahiyey dhaawacyadii soo gaaray isbitaalkooda waxaana loo keenay labaatan iyo sideed dhaawaca labaatankii iyo sideedina loo keenay lix iyo toban dhaawacooda nasiib waa fududaay labaatan toban iyo kow toban iyo labana waan seexinay qalliimaan ku subinay waan daaweynay waan seexinay ma jiraan dad oo aan isleenahay qalliimo kale iyo waxyaalo kale dibadda uga baahanayaan waxay noqdeen toban iyo labo oo dhaawacyadooda aan ka adagna oo si fiican aan u daaweynay laakiin waxaa dhib kala jiray oo naloo keenay isbitaalka mortuariga qaybta meedaska la geeyey toban iyo toddoba meedana waa la keenay oo laga soo qaaday goobta qaraxa marka guud ahaan waxay noqonaysaa labaatan iyo sideed oo dhaawacyo kala duwan ah iyo toban iyo toddoba oo dhimasho lagu keenay intaas weeye marka waa dareemi kartiin yacni dhibka weyn oo maanta dhacay taasna waxay tahay isbitaal madiina keliya yacni iyadoo aana annaga aana ogeyn isbitaallada kale waxa la geeyey taas waxay ku tilmaamaysaa dhibaato weyn inay maanta dhacday allah naga sakhiro allah noo fududeeyo allah naga bixiyo marxaladahanato dhinaca kale taliil ku-xunka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa waxay faahfaahin ay ka bixisay qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxayna sheegtay in qaraxaasi ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ka hortageen fariin kooban oo facebook ay kusoo qoray ayaa u qoray sida tan abbaar afarta iyo afartan subaxnimo ayay ciidamada ammaanka ka hortageen baabuurka noociisu ahaa nooha tiyaata oo doonaya inuu xoog ugu maro checkpointiga yaalla kilomitr for halkaasuu ku qarxay waxaana qaraxaasi ku dhintay in ka badan dhowr iyo labaatan ruux sidoo kalena dad kale ayaan halkaasi ku dhaawacmay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed si rasmi ah umaysan shaacin khasaare dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay qaraxaasi hayeeshee warar madaxa bannaan oo soo baxaya waxay sheegayeen in qaraxaasi ay ku dhinteen todobiyo labaatan ruux ayna ku dhaawacmeen in ka badan konton kale wixii waraaq ku soo kordha saaxiibayaalaha ku dhegaysan doontaana wararkeenna iyo barnaamijka dambe ee soo socda waayahay kula wanaagsan ayaanu leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta tababar u faray ciidamada dhowaan laga qarmeeyey deegaanada galmudug ee loo diiwaan geliyey inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka loona diyaarinayo xarooynta deegaanada galmudug kaga sugan yihiin maamulka galmudug xasan cali kheyr oo la hadlay munaasabadda furitaanka tababarkaasi ayaa ciidanka la darmay inay tababarkan ka faa'iidaystaan hanaanka ugu habboon si ay awood buuxda ugu yeeshaan in dalka iyo dadka soomaaliyeed ay ka xoreeyaan dagaalamayaasha al-shabaab si aan dalka dhisidiisa hore usii marino inta nool oo madaxda halkan fadhida ugu horeysa ciidamada ka tirsan oo sharaftan soo gaarsiisay iyo madaxdooda sheekh saakir waa u mahad celinaynaa inta dhimatana waxaan leenahay ilaahay jannadaha ka waraabiyo ciidamadii soo dagaalamay halkan waxay usoo gaarsiiyeen inaan halkan kasii wadno wiilashan halkan jooga waa boqolaal ka mida kumanaan la diiwaan geliyey ama la diiwaan gelin doono oo loogu talagalay inay difaacaan qarankooda waxay soo qadimeen naftooda annaguna waxaanu hulweynaa qalinkeena iyo qalbiyadeena beesha caalamka safiirada ka socdoo dhan waa u mahad celineynaa waxaa kaloon u mahad celineynaa shacabka reer galmudug oo arrinkan suurto geliyey meesha aan soo gaarnay hadda rajada ay naga qabaan shacabka soomaaliyeed meel walba oo aan joogno caqabad walba iyo dhagax walba oo naga hor yimaada waxaan rabaa inaan xasuusiyo inaan gadaal loo noqon karin inaanay shacabka soomaaliyeed naga aqbalayn in gadaal loo noqdo inaanay wiilashii dhintay allah unaxariistaa naga aqbalayn inaanay hooyooyinkood naga aqbalayn hal dariiqaa noo furan waxay tahay galmudug midaysan toosan tayaysan ka xoraysan cadow oo aan mar dambe lagu arkin khawaarij dambe arrinka galmudug waa arrin soomaaliyeed dhalinyarada la isugu keenay halkan iyo kuwa xerooyinka ku jira oo dawladda iyo adduunyadaba la shaqayn doonaa waxay u shaqeynayaan shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan laakiin maadaama gobollada galmudug oo dhan laga keenay hadafku waxa uu yahay inay marka hore xoreeyaan galmudug dib u heshiisiinta halkan ka bilaabatay dhismaha la rabo in dawlad furan cadaalad ah xor ah qof waliba magaalo madaxda galmudug oo dhuusamareeba ay xaq u leedahay inay timaado ku tartanto waxa uu noo suurto gelin doonaa dadaalka iyo dagaalka ininku aada kula jirtaan si dalka cadowga looga xoreeyo si gaara waxaan ugu mahad celinayaa sheekh maxamed shaakir oo nala soo shaqeeyey halkana na soo gaarsiiyey aana aaminsanahay inuu sii wadi doono si gaara waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne xaaf isaguna nagala shaqeeyey in reer galmudug ay doortaan madaxda xaq ay u leeyihiin isagoo isagu qeyb ka ah dib u dhiska dalka taladii galmudug waxay gacanta usoo gashay reer galmudug wiilashiini naftooday soo qadimeen hooyooyinkiini farxad ayay leeyihiin shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan oo idin fiirsanayaan adduunyadiioo isla socotana reer galmudugow waa la idin keenay laga bilaabo maanta saacaddaas galmudug wixii ka hallaaba inta halkan fadhida ayaa mas-uul ka ah oo reer galmudug ah ugu dambayntii wiilashii halkan jooga waxaan leeyahay ma mateshaan qabiil ma mateshaan qolo ma mateshaan koox madaxda halkan joogto ciidamadana waxaan leeyahay ma mateshaan gobol ma mateshaan qolo waxaad mateshaan qaranka soomaaliyeed maadaama laydin qarameeyey waxaa la rabaa inaad soo celisaan sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan u sheego bil ka hor cidina ma aaminsaneyn in reer galmudug ay ku heshiinayaan inay galmudug wada dhistaan cidinma aaminsaneyn in ciidamada gobollada galmudug oo dhan la isu keenaayo o la xareynayo dawladda federaalka ka mid noqonayaan cidinma aaminsaneyn in adduunyada indhaheeda ay kusoo jeedsan doonto tani waxay tusaale u tahay ciddii aan aaminsanayn inay soomaaliya hore u socoto halkanaa tusaale faaga ah ma istaagayno ilaa aan dalkeena dib u dhisno ma joojinayno ma joojinayno ilaa aan hooyo walba siina xuquuqda ay leedahay ma joojinayno inay noqoto soomaaliya soomaaliyana ahaan jirtay ma joojinayno ilaa aan gaarsiino soomaaliya inay noqoto meel lagu soo ordo aan laga soo ordin soomaaliya ha noolaato waa mahadsantii
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayuu kaasoo hormaantay magaalada sumre ee caasimadda galmudug dileedkeeda ka furay tababar uga faray ciidankii dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegtay islamarkaasna la qarameeyey barnaamijka xulashada warashada ayaa dhegeysanaysaan magaalada boosaaso ee xaruna ganacsiga puntland ayaa markaan hadiyaa maxkamadda sare ee puntland ayaa maanta waxay ku dhawaaqday waktiga la dhegeysanayo ee dacwadda saddex nin oo loo haysto falkii xaashe elias adan ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu geystay bishii february ee sanadkaani gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland nuur ciise maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso oo xaruna ganacsiga puntland ayaa sheegay in la qaadi doono dacwadda ragga loo haysta falkii kufsiga ah iyo dilka isugu jiray toddobiyo tobanka bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo toban sagaalka kuna beegan maalinka sabdida ah ee soo socota
bismillaahi raxmaan iraxiim maantay taariikhdu tahay labaiyo labaatankii agost laba kun sagaal iyo toban xafiiska xeelaanta guud ee puntland wuxuu saxaafadda la wadaagaya inuu la socodsiiyo in maxkamadda sare dowladda puntland ay muddaysay garmaqalkii kiiskii caaisha eliyaas aadan ayna xukumanayaal ka ahaayeen cabdifataax cabdiraxmaan warsame cabdishakuur maxamed dile cabdisalaam cabdiraxmaan warsame kiiskaas oo ay cabasho u qaateen maxkamadda sare ee saddexdaa xukumane waxay muddaysay toddobiyo tobanka bisha sideedaad laba kun sagaal iyo toban si kale haddaan u idhaahdo agost toddobiyo tobankeeda laba kun sagaal iyo toban sagaalka subaxnimo iyo maxkamadda muddada inka maqalkaas la ay dhegaysato ayna ku dhegaysato xarunta maxkamadda sare ee dowladda puntland ay garowga intaas ayaan doonaya saxaafadda muddayntaasi aada waa mahadsantii wixii su-aalaha biyaha
hadaba laga yaabaa in arrintaas darteed ay ay u bidacdo kiis
adiga waqtigeeda midaan shaqo ku leyna maaha golaha wakiilada ayaga hooshooda madaxbanaan waa golo ka tirsan saddexda gole warsoorkuna waa golo ka mid ah saddexda gole laakiin racfaan qaadashada saddexdan xukumana qareenadooda ay u qaadeen waxay racfaanka qaateen soddonkii bishii lixaad ayay qaateen ay maxkamadda sare u qaateen maxkamaddii sarena shalay taariikhdii kow iyo labaatankii bishii toddobaad oo shalay ahayd iyo soo saartay qoraal soona gaarsiisay maxkamadda sare waxay qoraalka isaga soo gaarsiisay xafiiska xidhaanta maanta oo taariikhdu tahay labayda marka wax isquseeya ma tani waa shaqadii garsoorka kiiska markaa weydiinaysa waxa wanaagsan in xaqiiqdaba aad ka haysid kiisas dhacay baa tiri oo barbar socda kii caaisha macnaheeda waxay tahay kiisas baa la qariyay kiiskamada la qaray su-aashaada saasay wataa ma aha marka su-aashaadu waa inay noqotaa mid waadixa kiiskii hodan ay dhibanaha ka ahayd ay ku dhiman wuxuu ku jiraa process ayuu ku jiraa markuu processkaas baariseed soo dhamaado xafiis xiraanta soo garan insha allahu tacaala wadadii qaanuuniga ahayd baanu marinaynaa mana aha kiiskaas kale kiis walbo ciqaabeed oo soo gaara xafiiska xirraanta oo baarisu soo dhammaato wadada qaanuuniga ma jirta kiisas aanu qarinay iyo kiisas aynu hakimin ma jiraan hadallada noocaasna waa laga fiican yahay barbar socday waa laga fiican yahay marka raaligelin inaad ka bixisaan doonaya waayo waxaa u agtaa xafiiska xirraanta inaad ku xadgudubtay oo aad tiri kiisaskii barbar socday xirraanta markaa habeen qarso cudurdaarkeedan kaa doonaya afshir maxkamadda sare waa darajada saddexaad waana darajadii ugu dambeysay ee dacwadaha ku dhammaadaan heerna aan la koobiyay marka maxkamadda sare waa maxkamaddii kama dambaysteeda maxkamad kaloo ka saraysaa ma jirto ta kale inaad ku guulaysanaysa xafiiska xirlaanta uu ku guulaysanaya aniga maaha cidda guulaysanaysa waa xafiiska xirlaanta anigu xafiiskaana ka socda xafiiskuna keligay maaha xafiiska xeerlaalintu insha allahu tacaala cadeynuhu hayo kalsoonida uu ku qabo awgeed inaanu boqolkiiba boqol ku guulaysan uu ku guulaysanayo xafiisa iyo waa adka aduu
su-aasha xulay absiga ku weydi laakiin mid kale u dhigan dad aad u fara badan ee shacabka soomaaliyeed baa ku daawanaya fariinta u gudbinayso kiiskan ay ku farxi karaan ama ad oranaysa ilaa heerka kan la gaaraynaan kiiskeen kan caisha
la gaareen insha allahu tacaala caasha cadaalad inay ka heshay maxkamadda sare yaanu rajaynayna siday cadaalad uga heshay labada maxkamadood balse dadka caadaystay kursiga dhallinyarada caadaystay kursiga yaan u digaya weliba kuwa dilka geysta wareerda lacagii idinka saari mayso qabiil idinka saari maayo abtahanima kaa saari mayso maanta kiiska gashi ee qaabtiisu toban ilaa iyo dil ayuu u dhexeeya weliba waxaan idiin sheegayaa in hay-adaha baarista puntland ay kusoo biirtay hay-ad science ah isbeermahaagii baa la qaadaya gabadhaa ku shubtay isbeermihii aad ku shubtay baa la qaadaya markay isla fol galaan aabba kaa saari maayo hooyana kaa saarimaysa ciqaabdida waa ku mutaysanaysa ka waantooba kursiga haddaa ka waantooba weydaan cid idinka saaraysa ilaah baa wax dila laakiin qaanuunka iyo shareecadu dibbayda ku xukumay waalidka waxaanu sheegayaa cishada caruurtiina haddaa cishan weydaan ha ka daba imaaneen haddaa kabad daba timaadaan idinkuna dilkaasaa idinku xukumay intaasaan qiimadilaya aad baan umahadsantahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland nuur ciise maxamed ayuu kaasa oo sheegay in dhowaan la qaadi doono dacwadda raggii loo haystay kufsigii iyo dilkii caashe aliyaas adan lagu geystay xaafad lere israaca ku taala magaalada galkaxyo ee gobolka mudug ee maamulka puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dulshisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamaryo caasimada galmudug kusoo dhaweeyey madax ka socota wakiilada soomaaliya ee beesha caalamka oo u jooga magaalada caasimada ah ee muqdisho wafdigan ayaa waxaa sidoo kale soo dhaweyntaasa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga soomaaliya ee mas-uuliin kale waxaana xubnaha dhuusamareeb soo gaaray ay kulan ay la qaateen ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan calqiire kulankaas waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo sidoo kale mas-uuliinka ka tirsan maamulka galmudug kulankaas marka soo dhamaaday kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibshisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye wafdigu saaka markuu yimid waxay kulan la galaan markii ugu horreysaba ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu wuxuu uga bixiyey oo soo gaarsiiyey howlihii ka dhacay galmudug muddadii bisha ahayd oo uu joogay iyo dadaaladii uu galay wuxuu uga warramay sida ay u rajo fiican tahay maanta galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado iyaguna ay gacan ka geystaan safiiraduna mid mid bay u hadleen waana ka mahad celiyeen soo dhoweynta iyo invitationka waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragala dhankooda fiirin doonaan dadaalka xukuumadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibshisiinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayuu kaasi oo faahfaahin ka bixinayey ee kulan dhuusamareeb maanta ku dhex maray ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kiire iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada walaasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadaba ayuuna idinka imaanaya magaalada garowe caasimada puntland ayaa markaan dib ugu laabanayo xubno ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa si kulle waxa ay maanta uga hadleen xarga ciidamada ammaanka ay u geysteen xubno ka tirsan guddiga dhismaha waddada bartamaha magaalada boosaaso oo xarun ganacsiga puntland qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in xarga xubnahaasi ay kala hadleen xubno ka tirsan xukuumadda siciid cabdullahi deni ha yeeshee wax aysan haba yidhaata aysan ka qaban
arrintaas ka dhacday boosaaso oo dadka samafaayaashu ka kala yihiin golaha wasiiladu aysan raalli ka ahayn kana howlgaleen islamarkaasna ay kusoo dhamaatay natiijo la-aan taasi waa qodob waxaan kaloo rabaa inaan taabto dadkaasi waxay ahaan dad ka shaqeeya horumarka gaar ahaan magaalada boosaaso waxaan ognahay boosaaso inay tahay magaaladii halbowlaha u ahayd puntland waxay ka shaqaynayeen oo dayactirayeen muddadii dowladdii siyaad maxasia badar inoo dhisay oo labaatanka sano iyo ka badan isticmaalaynay oo buburtay oo ahayd inaynu in dowladdu ay ka shaqayso oo dayactirto waa waxaana sii wanaag shaqadii dowladda waxaa gacanta ku hayay dad samafalayaal ah oo haldoorkii ummadda ah oo ganacsatadii iyo cumada culimadii iyo aqoonyahaankii ah oo hawshaa ka kar saaray inay xabsi u galaan marka waxaana sii darra ah haddee dadkaasi meeshay xushmad iyo xil gaarah iyo ixtiraam gaara ka heli lahaayeen xukuumadda oo ay shaqadoodii gacanta ku hayeen inay xabs ku mutaan waxaad ka warhaysaan mid ka mida culimmada ugu waaweyneed puntland oo loogu ixtiraamka badnaa inuu xabsi isagu loogu jiro arrintaa darteed culimmada iyo ganacsatada iyo iyo iyo iyo iyo odayaasha iyo nabadoonnadu waa dadkii dalkan isku hayay oo shaqada ugu badan hayay oo lagu soo caanomaalay wax kastoo waddan ka soo kordho hadday buunda goodo iyo hadday abaara dhacaan iyo hadday colaado dhacaan waa dadkii dadka u dhaxeeyey oo ku dhex jiray dadkaasi marka ma ahayn maanta inay xabsi u galaan iyagoo ka shaqaynaya samafal iyo horumar waxaa kaleeto cajiiba arrintan boosaaso dadka loogu xirxiray ma ahayn arrin uguba magaalooyinkay ka dhacday in deeqo ay ka helaan dowladdii soomaaliyeed oo ayn wax ka dhisanay in wax ku lahayn waxaa xamar yaallaa waxbaynu ku leenahay waa wixii adduunkaynoo ka imanayey waa wixii dowladda soomaaliyeed haysay waxaynu ka hadlay inaynu maanta maxaan ku dhahdaa dadkeeni la isku xaxagto oo gaalkacaya saaka dhilada ka jirta aan ognahay oo oo maxaan ku dhahdaa hadda uu ka hadlay guddoomiyihii gobolka uu leeyahay soo dhoweyntii khayrre dembi ma ahayn lacagtii la soo dirayna lama celinayo marka tan bari loo soo diray oo boosaaso loo soo diray baa dembi amyaa taas waxaa ka jawaabi doonta xukuumadda waxaa rabaa marka inaanu caddayno bulshada reer puntland ee nala socota arrintaasi inaysan ahayn arrin sharci ah markii horena sharciyadaan loo marin haddana aan dadkaas sharci ku xirnay annagoo intaanoo mudanayaal ah oo ka badanna aan rajayn doono in golaha wakiilada arrintaasi dood uu ka geli doono go-aanana kasoo bixi doona mahadsantihiin
ujeeddadu waxa weeye dadka waxa loo xidxidhayo iyo waxa lagu qabanayo oo dembiga looga dhigaya intaan la qaban waa inay jira shuruuc u degsan oo dadka ay dembiga lagaga dhigayo qofkii falkaa ku kac oo weliba ay og yihiin dadku marka ma jiro dastuurka puntlandna ma qabo xeer golayaasha dawladdu ay ansixiyeen oo baarlamaanka puntland uu sameeyeyna ma jiro mana jiraynayo in dhaqaalaha dowladda soomaaliya bulshada ugu deeqdo inay dembi tahay oo ciqaab lagu mutaysanayo maxkamadda cid lagu geynayo ninkii sharcigaa hayaa uu noo keenaya culimmadu loo wadayo waxaa kaloo iyana meesha ku qoran qodobka toddobiyo labaatanaad isla qodobkan qodobka afraad ee toddobiyo labaatan faqrada afraad leeyahay eedaysana kasta waa in sideed iyo afartan saacadood gudahood lagu horjooyo maxkamadda maxkamadda waxaa loogu dadkaa sideed inaan dadka la iska xidhan jeel lagu haysan xabsi xaalayn wax lee dastuurka moogola xeeralaali iska haysan karta ma jirto qofkan xaquuqu buu leeyahay sideed iyo afartan saacadood ka badan maxkamad la-aan wixii loogu haysta iyo ciddii haysataa dembi dastuuriya ku jirtaa nokarka waxaan rabnaa labadaa qodob ee dastuurka haddaan soo qaatay labaduba waxay lid ku yihiin oo ciddii amarkaa bixisay iyo ciddii hadda xabsiga haynteeda ka shaqaynaysaba dastuurka puntland bay xadgudub ku sameeyeen marka waxaan ugu baaqanaa dadka xurriyaddooda in la siiyo aad baan uga xunnahay waa ka tacsiyenaynaa waa wax xun runtii bini aadmiga dadkuna waxay dastuurka u samaysteen qawaaniinta u degsadeen puntland jiritaankeeda aasaas waxaa iyo dowlad kastoo waddanka ka jirtaba dadku waxay degsadaan in lagu in lagu shaqeeyo mas-uuliyiinta xilalka haysta oon ka mid nahay waxay xilalka ku hayaan waa buuggan shacab siman baan ahayn qof kasta xilka uu hayo wuxuu ku hayaa qodob ka mida buuggan bulshada ku heshay waxaan ugu baaqanaa hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha amniga iyo cid kastoo arrintaa ku lug leh in inay dadkaas xorriyadoodii la siiyo oo weliba degdeg loo siiyo oo shuruud la-aan loo siiyo ay xaq u leeyihiin maqdhow
بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mudanayaasha saxaafadda bulshada soomaaliyeed ee itaan naga dhegeysanaysa dhamaan waxaan salaamaynaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalka muhiimadiisii xildhibaanadii horaa sheegay sida ay uga hadleen baan ku waafaqsanahay waxaan ku darayaa waxyada xogaalnimo guddigaasi wuxuu ahaa guddi two thousand eighteenkii laga ansixiyey lugta ganacsiga ee dowladda puntland ee boosaaso xarunteedu tahay waxay ahayd guddi khayriga oo loo idmaday inay ka shaqeeyaan waxyaalaha muhiimka ah ee dadka shacabkaari ay u baahan yihiin gaarisku ku dhacay waxay ahayd gurdigii isu xilsaaray dadaal inay qof walba gurigiisa iyo goortiisa ugu tagaan iyagoo su-aalaya inay ka qaadaan hanti ay ku dhisaan dhulkaas waddada meynka ah oo ka dhexaysa ummadda soomaaliyeed oo gaadiidkaas waxa weeye soomaaliya oo kala goosheeya waxa weeye waddadiisii ah runtii waxay ka geysteen gacan waxa weeye aan soo koobi karin ajal iyo xasanaad allah ka siiyo ma mudnayn in loo ciqaabo ama waxa weye lagu dhagaceeyo waxay ahayd lacagtaani mid ka horreysay xukuumaddan oo waktigii dowladdii hore weydiistay dowladda federaalka ah waxay ahayd wax la sugayey maaha in siyaasado isdiidan oo hadda la abuurayo lagu soo beego aada baan uga xunnahay runtii waxay ahaayeen sheekh maxamed macalin wuxuu ahaa culimadii waxa weeye u gurmanaysay arrimihii soomaaliya ka dhacay oo waxaweye musiibooyinka ahaa oo lacagta ku ururiyey wakti kooban halkaa intuu ka qaaday xamargeeyey oo waxa weeye dadkii halkaa musiibada ku dhacday gacantiisa ugu soo qaybiyey dadka noocaasi waa dad dhifa oo ku jira dadka soomaaliyeed waxaan leenahay waxay mudan yihiin in laga raaligeliyo aqoonijas laga siiyo xukuumadda annagu hadda waxa weeye waa sida xildhibaanadii hore sheegeen waa la wadaagnay guddoonkaa la wadaagay xubno waxa weye baarlamaana la wadaagay runtii ma garaabin waxa weeye haddii garaabi lahayd dee tani ma timaadin laakiin maanta waxaa muuqata oo hadalkan keentay garabshala-aantoodii lacagtani waxay ka dhacday gobolada puntland oo dhan sida daaqacyo kale ad arkaysa ama laba boqol iyo labaatan kun lagu bixiyey garow kale lagu bixiyey oo su-aashadu ahayd waktigii xukuumaddii horeeto su-aalo la weydiiyey dowladda federaalka runtii wax badan baynu aragnay waxyaabo inaga dhexdeena lagu siyaasadeeyey oo puntland inta ay jirtay labaatanka sana ay soo martay oyn ku guuldaraysanay mar walbana kulley sidaan ogahay waxaa lagu tijaabiyaa dowlad walba waxay ay isbiddo waxaa lagu tijaabiyaa boosaaso boosaaso maaha meel mudan in wax lagu tijaabiyo in haddii dowladdu wuxuun awood ay leedahay awoodeeda ay boosaaso u isticmaasho
arrintan waa qaaraan hadda waa run way jiraan nidaam iyo heshiisyo ka dhexeeya puntland iyo federaalka oo habka maaliyadda ah laakiin arrintani waa qaaraan meesha loo qaaraamayaa waa waddadii halbowlaha boosaxay ee puntland labaatankii sano ay jirtay ku tumanaysay ee lasii maray lasoo maray ee dawladda ay ahayd mas-uuliyaddeeda ee dawladda ay garan weyd waxa weeye iyagu isku xilqaameen ee kolay u qaaseen ganacsato u tegayeen mas-uuliyiin u tegayeen shacab kale u tegayeen la cadeeyey inay qaaraan ahaan ugu tageen xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa weeye qaaraan ahaanna marka dambe kusoo gaada weliba waxaan ognahay marka hore inay jeclaysteen lacagta in broseska dawliga loo soo maray laakiin uu gaab ka yimi dhanka dawladda arrintaa waxaan codsanaynaa inaan boosaaso waa wadnihii puntland puntland hadday meelo badan ka leexleexaysa inaan boosaasina iska horkeenin shacabkii iyo dawladda dadka hadda xiran waa culimadii u waaweyneyd ee macallimiintaha ee dadkooda aafsiyey la garanay waa waa garan karnaan waxa ay keeni karta dadkaas oo shacabku u arkaan in iyagoo iyaga u shaqaynaya darfur loo xiro wax ka dhalan kara mana ahan hadda in shacabka iyo dawladdaba iska horkeenoho xadoon shacab baabu arrintaa waxaan ku baaqaynaa oo baaqayga ku xoojinayaa dadka ahlu caqliga ahlu diinka ah xurmadda iyo sharafta naga mudan maantay shukran bay naga mudnaayeen xabsi nagama mudnayn in si deg dega loo sidaay asalaam calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد xildhibaanada
wiiliyaha dhammaantiiba waa salaamantihiin qodobadii iyo xagga sharciga ee arrintan taagan ee laga hadlay hadda waxba ku noqon mayo waxaase midi xusid waxaa mudan puntland oo hadda kow iyo labaatanka sano maraysa kaltalisnimo kalitalisnimadan macnaheedu waxa weeye sharciga wixii aan ahayn haddii wax lagu wado waa kalitalisnimaa lagu macnayaa sagaal iyo intaas puntland ay soo jirtay saddexdii sano u horreeyay axdigii lagu heshiiyey maaha eh intii ka dambeysay qardajeex bay ku socotay xilka maanta ee xukuumadda saaran ee loo doortay waxay ahayd inay qardajeexa kasoo weciso oo waddada saarto waddada ay saaraysaana uu yahay maanta xukuumadda waxa looga baahan yahay waxqabad waxqabadkaas waa sixid sixidaasu maxay tahay dadka oo loo hogaamiyo doorasho hal qof halcoda dadka oo shareecadda islaamka dadka lagu dhaqo sida dastuurku sheegayo iyo waxyaabo badan maantay nina kama filayn in xukuumaddu ku goodido shacabka sidaa darteed annagu haddaan nahay baarlamaankii waxaanu codsanaynaa sharci darradaas qodobadeeda xildhibaanada kale ay soo sheegeen culimada ku xiran dadkaas samafalayaasha ah oo ku xiran in xornimadooda loo sii daayo waana mahadsantihin weli wararka puntland ayaan ku jiraa siciid cabdullaahi deni oo ah madaxweynaha puntland ayaa maantay magaalada garowe caasimada puntland wuxuu ka daafuray shirweyne kaasoo ka qayb galeen hay-adaha dowliga ah ee maamulka puntland furitaanka shirkaasi ayaynu hadalkan ka jeesashay
isbeddelka dowladda puntland ay filayso in ay shanta sano soo socota ee uga qayb qaadato kaalinteeda ku aadan horumarinta dowladda puntland waxay leedahay yoolal ay doonayso haddii ilaahaydu inay gaarto yoolashaas yoolka labaad ee ah kan ugu weyn marka laga tago amniga waa yoolka kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta dhinaca ganacsiga si hadafkaas loo xaqiijiyo waxay dowladda puntland ku dhawaaqday in ay qabanayso shir looga hadlayo maalgashiga puntland kaas oo aan rajaynayno in lagu soo bandhigo dhammaan fursadaha maalgashi iyo ganacsi ee ka jira maamulka iyo dowladda puntland waxaan dhammaan dadka daneeyaasha maalgashiga puntland ugu baaqaynaa uguna bishaaraynaynaa inay kulankaas ama shirkaas ama fooramkaas ay kasoo qayb galaan qabsoomi doona shan iyo tobanka bisha sagaalaad ilaa iyo toddobiyo tobanka shirkaas wuxuu u yahay muhiim dowladda puntland iyo dadka maalgashiga aba kaasoo aan rajaynayno inuu wax badan ka bedeli doona kobaca dhaqaalaha ee dalka kobcinta dhaqaaluhu waddooyin badan oo loo maraa jira waddada saxda ah annaga aan u aragno inaan u marno waxa weeye inaan helno maalgashiyaal ganacsi xor ah leh oo iyagu na faa'iida dalkan u soo hoyo shaqo abuur iyo horumar dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha iyo meelaha kaleeto ee dalka aan ka filayno inuu khayraadka madashaas waxaan ku martiqaadaynaa cid walba oo danaynaysa soomaali iyo ajnabiba kuwa dalka gudihiisa jooga iyo kuwa dalka dibaddiisa jooga gobol kasta oo ay joogaan soomaaliya waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwii ka soo qayb gala dowladda puntland waxay u saartay guddi heer wasiir ah iyo dad farsamo yaqaano ah oo kala shaqayn doona sidai u hirgeli lahaa waxaan aada ugu rajo weynahay inuu foorumkaasi oo isugu jira soo bandhigid daraasado la sameeyey iyo soo bandhigid shirkadaha hadda ku howlan horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ay ku soo bandhigayaan adeegyada ay hayaan iyo fursadaha ka bannaan adeegyada ay hadda ka shaqeeyaan ee u baahan maalgelinta shisheeye iyo midda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaan rajaynayaa kulankaasi inuu u furi doono fursad dadkii gudaha joogay ay ku helaan saaxiibo ama shuraako ama baartinar dibadeed oo ama soomaali ah ama ajnabi ah muddada uu socdo waxay dowladda puntland fududayn doontaa dhammaan tasiilaadka ay u baahan doonaan dadkaas imaanoya haddii ahaan lahayd dalkugalka ay soomaaliya ku soo geli lahaayeen iyo haddii ahaan lahayn fursadaha kale runtii aad bay muhiim noogu tahay kulankaasi oo aan qayb ka mid ah qaybaha aan rajaynayno inuu ganacsi ka qaybaato caqabadii ugu weynayd oo soo kasoo qaybgalka shirkaas aan uga baqaynay oo ahaa dhinaca isgaarsiinta waxaad ogtihiin in aan ku guulaysanay inay diyaaradda ethiopian airlines oo ah diyaarad xiriir badan caalamka leh qofka meel kasta uu joogan connection-keeda uu helayo inay shana bilowday marka runtii fursad ayay labaad bay noo tahay in dad aad u fara badan ay nagala soo qayb galaan dadkaasoo aan rajaynayno inay halka kala noqon doonaan dad fiican iyo inay go'aansadaan in ay maalgelin sameeyaan maalgelintaas la samaynayo runtii waa maalgelin aan ugu talagalnay in dadka maalgashayaashoona ay faa'iido ka helaan dadka puntlandna ay faa'iidada ugu weynay ka helaan ay noqoto inay shaqo abuur xoog le ay ka dhaliso iyo macaash laba dhinaca سعيد عبد الله الدنيا وأحمد هنا بنتلان ما يقاسوها مانتا مقالة قروة عاصمة بنتلان سي رسمها ودافري شلونها مال قشرة بنتلان ومانتي لقد دافري مقالة قروة عاصمة مامرك بنتلان qayb ugu dambe barnaamijka ayaa ka soo gaarnay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaan markaan aadayaa ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ee howlgalla waxay ka sameeyeen duleedka magaaladaasi waxaana la sheegay in kusoo qabtay rag badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale kismaayo waxaa shir ku yeeshay saraakiisha ammaanka iyo wasaaradda amniga jubbaland kaas oo diiradda lagu saarayay ammaanka doorashooyinka jubbaland iyo sidoo kale howlgallo ciidamada xoogga iyo kuwa jubbaland ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kulankaas marka soo dhamaaday kadib waxyaaba kulankaas diirada lagu saaray waxaa warbaahinta u faahfaahiyey afhayeenka wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland waxay howlgallo ka wadeen dhammaan deegaanada jubbaland ee gacanta ku jira howlgallada oo looga leeyahay xasilinta amniga iyo dhowrjarida cadowga maadaama cadowga soomaaliyeed mar walba isku dayo dhagar iyo dhibaateynta shacabka ciidamada marka howlgalkooda nooca ayuu inta badan ku qatamay gaar ahaan magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka jubbaland waxaa ka socda howlgallo aad iyo aad u baaxad weyn howlgallada oo ciidamada ay sameynayaan maadaama lagu jiro wakti aad ay xasaasiyadiisa u kacsan tahay wakti doorasho ah waktiga doorashadana aad garanayso cid kasta oo cadow ku ah amniga iyo nabadgelyada deganaashada jubbaland in ay ka faa'iidaysta isku dayayso saa darteed marka ciidamada waxaa la geliyay heegan in ay amniga laba laabaan iyo saddex laabaan maadaama ahaan ama gaar ahaan erada jubbada hoose waxaa ka socda howlgallo lagu baacsanayo kooxaha sharwadayaasha ah maadaama ay mar walba ay isku dayayaan dhibaateynta iyo halaaga shacabka soomaaliyeed in ayagana fadhigooda looga tago oo halka ay kasoo duulayaan ay ka maleegayaan dhibaatada shacabka soomaaliyeed ayagana lagu dhibaateeya ayuu go-aanka ahaa howlgallada marka waxay u socdaan si aada iyo aada u heer sareyso meesha aad sheegtay jamam iyo deegaanada hoos yimaado oo kale waxaa ka socday howlgallo aada iyo aada u baaxad weyn oo lagu burburiyey saldhigyo ay kasoo duuli jireen oo shacabka ay ka dhibaateyn jireen mar walba howlgalladan marka waxaa laga gaaray guul ciidamada ciidamadan waxay kasoo hoyeen guul aada iyo aada u weyn waxaan rajeyn waqti doorasho ah dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaan ugu baaqi lahaa ama aan ku wargelin lahaa in ay amnigooda ka qayb qaataan amnigooda ay ilaalsadaan maadaama lagu jiro wakti aada iyo aad ay xaaladiisa u kacsan tahay cid kasta oo doonaysa in amniga iyo dhibaatada shacabka ay maleegtana ay isku dayayso in ay amniga khalkhalgeliso ay ka faa'iidaysato shacabka marka reer jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaan ugu baaqayaa amnigooda inay xoojistaan amniga iyaga ku nool nin boorso wato oo ka yimid qurbaha ama ilbihiisa meel kala geystay oo dibadaha geystay in uu amnigaaga khalkhalgeliyo adig ku kiciyo ama wax daran iyo siyaasa iyo dan asaga shaksi ah uu amnigaaga u khalkhalgeliyo wax dan oo kugu jira ma laha ummadda marka reer jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaan leeyahay amniga idinka ayaa ku nool caruurtiin ayaa wax ku barto caafimaad ayaad ku haysataan waad ku ganacsataan marka marnaba marka yaysan dhicin in amniga la khalqalgeliya ama cid amni khalqalgelinaysa aada qarisaan oo ka qayb qaadataan qofka qof dhibaato shacabka soomaaliyeed kuwa amniga khalqalgelinaya hadduu inuu arka ka aamuso waxay ka dhigan tahay inuu raalli ka yahay marka waxaan ugu baaqaynaa in ay la shaqeeyaan laamaha amniga ciidamada ay u dhaga nuglaadaan ciidamada ay farta ugu fiiqaan meelaha ay ku dhuumanayaan dhagar qabayaasha ama shacabka soomaaliyeed dhibaateynayo waad ogtahay hotel xasaasiya yimaadeen madiina marka la gaar waxaa ku dhamaaday shacab soomaaliyeed bay ahaayeen oo waxba galabsan oo halka usoo casariya doontay dee ninka cadowga ah haddaad adigu khariso ugu qofka ugu hore ku dhimanaya ama ku dhibaatoobayo waa adiga ama waa walaalka ama waa hooyada sidaa laaligeed marka ka qayb qaado amniga deegaanada jubbaland guud ahaan gaar ahaan magaalada kismaayo oo wafuud badan oo kala duwan oo kala aragti duwan oo noocyo badan isugu jirta ay kusoo qulqulayaan maadaama waqti doorasho lagu jiro muwaadin waxaan leeyahay amniga aduu muhiim ku yahay annagu muhiimnu yahay aan ka wada qayb qaadan kulan wanaagsan ayaan nahay heelasta wadaasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyo hadaadu ayuuna inka imaanaya qaybo guddoomiye barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta ku xisaab badnada kalamaan
قالوا إنا لله warwaa maxay balaayada diryaan war qaraxaa dhacay dadna waa ku dhinteen dadna waa ku dhaacday hantina waa ku burburtay hadda kuwa la dalacsiiyey ayaa dayacay war haddii weliba dayici ou socdo ma dhagaxdaan naga qaadaan war iimaanka allaha kaa qaade iyadoo magaalada ay kala xiranta meel kasta dhagax yeela aa bartamaha magaalada qaraxyo ka dhacayaan haddii laga qaado ka warran marka wadooyinka dhagaxaanta ma magaalada halmaan lagu kala baxaya war tani zakiya waxay sheegtay in qaraxa laga hortegay war haddii laga hortegay maxaa nambar afar geey oo dadka ay u dhinteen muslimiin gumaadkood niman u gaajaysan oo gumacyo soo rarahayaan geedna celinayn war haddii qarax dhacay miyaan dawladdu cambaareen maxaad la qayliyaysaan waa la daba joogaaya dhehen araada reer kalamaaney ani waxaanba la yaabanahay maalin kasta zow maalin kasta zow say wax u diraa iida dalkan dad ma loo rabo miya war aniga waxaan dhihi lahaa xamar xoolo dareershaay qurux lagu xijaabiyey xaruntii bahweyntaay xiisad iyo dhibaatada allah iyo xamarka dulqaad war anigu waxaan ku darayaa dadka xamar jooga inay waana qaataan waxaan horey loo yidhi ninba shaar ha qaatiy hub iyo shaabad gooni yahe shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war anigu waxaan soo xasuustay nin hadda ka hor ingiriis waa aqaanaa yidhi ee isku markay aadano marka wuxuu yidhi this is boy this is girl this is town marka iskugu markay aadano yidhi ustaadii ninkaas cilmi aad u qaataa umalayna hoy lamugood leh idbilaaya markii dhacdo idinka maxaa u bubuuqaysin u qaqayliyaysin dadka ma loo gurmado ma ooltagtiin oo isbitaalyaasha war nimayow taageerayaasha axmed madow baa heesay waxayna ku heeseen jubbalaney jubbalaney jubbalaney war jubbaland war kama haystaane guddigii doorashooyinka jubbaland ee axmed madooba u magacaabay musharaxiintii waxay ka dalbadeen inay la kulmaan oo ay u sheegtaan waxa ay ka tabanayaan oo isku diiwaangeli diideen war xarfaanta jubbaland geesinimadaas laguma ogeyn ma meel kale waxa kaga yimaadeen war miyaada ogeyn in laanlaanka laga guur rabo somalilan ee magac kale la bixi rabto yaa are waxaan idin weydinaa magacii soomaali mayba nooga guuraayiinbo soomaalila adidhafan maxay qaadahayaan maandheeskow soomaaliya la midooweyna ma yidhaahdeen war magac waa laga guuri karaa laakiin dhalashada soomaalinimada lagama guuri karo war ciidamadii kenya waa loo sharci darada ku jooga jubbooyinka dad masaakiin oo soomaali ay qarax ku dhufteen gaadiidkii dadkii saarnaana way wada gubeen beer wax dhalay dhib uu qabaayo ilmahaagii amay wax uga jireen war war ma haysaane dhuusamarre maanta waxaa tegay qaar ka mida safiirada beesha lixaad war macalin maxamuud bay jaayisi ka soo qaadanayaan waa kuwaana safiiradeeni waa kuwaana safiiradeeni wartaas waxaan ka darnaa markii xadarada isku dhacday safiirkii turkiga iyo doctor shaakir xabadka isku qaadeen war jaaisidiina ha gubate safiiradu waxay meesha u tageen doorashada galmudug iyo debi heshiisiinta galmudug war reer galmudug madaxweyne xaaf iyo wasiir qarafaan iyo ra-iisul wasaare khayraa heshiisiin waayey iyo macal macali maxamuud iyo sheekh shaakir ma safiiro aysan af aqoon ajaanibaha heshiisiin kara allow habarteeda ay ka tahay war safiiradahan dan kala dhuusamaraba uma tegine xafiiskii khayraa ku cidloobay marka isaga iska raaceen war safiirada dhuusamaraa ku qulqulay hobyo ma tegayaan war gaalkacyo warka ma haysaane waqooyiga magaaladaas maanta ciidamo gadoodsan ayaa bengigii u dhacay yaa ilka kana oo bengigay u dhaceen ah lacag may xisaabinayiin ilka kana magaalkacyeed il jilacso ka sugaysa war meesha lagu xiray guddoomiyihii guddigii dhisayay waddada bartamaha boosaaso waa isla boosaaso hadda waxaan u malaynayaa dadkii hore ee loo xiray dhismaha waddadaasi inuu ka dhinnaa waaba guddoomiyahoodiiyo suusan uga dhimaneen war weligay ma arkin shacab isxilqaaniya waddooyinkooda dhisinaay oo dawladda intaageerta loo xirxiray war nimayow madaxweyne farmaajo xalay wuxuu qaabilay wafdiga midowda afrika ee madaxweynihii hore ee koonfur afrika embeyka horkacayay waxaana uu yidhi dagaalka shabaab ma ahan keliya mid soomaaliya ku kooban ee waa mid afrikaanka oo dhan u yaalla amisom ha la soo badsho miyuu ka wade war madaxweynihii hore koonfur afrika taabi embeki wuxuu yidhi dagaalka sokeeye marka uu soomaaliya ka bilowday oo hin ayaan gurigeyga la joogi waayey war waxaa diberra xawsiyaan u aqaana ee badda ay kenya lagu haysato muxuu ka yidhi warnimayo abwaanguura waa kii ahaa musharax madaxweyne galmudug waxaanan maqlay madaxda maamul goboleedyada taageeri raba haddana saaka waxaan maqlay garoo uu aaday marka maxalkaas uu xisbi ka soo furo rabaa oo daniyuu taageeradii ka soo bilaabi raba war madaxda maamul goboleedyada laba waa nabadii nolol labana waa madax banaan yihiin kuwee taageeraya war khubta aniqaaban muqdisho maalin kasta ka dhacaysa hobta yaa ka dambeeya war wiilkii fawaanaag ahaa waa gaba jiriya saaka wuxuu yidhi sharcigay difaac uga jiraan kana hor jeedaane hay-adaha jiraa waa jirhado qaarbajaad yahay war xildhibaamaha sanada markii hore dawladdu waxay sheegtay uu ridin jire hadda wuxuu yidhi guddiga guddoomiyaha baarlamaanka uu magacaabay doorashooyinka wax ka fiican ma leh uu yidhi waana waddo saxa arigaa isaga maa ku jiray war dadka ku mashquulaya idin dhahay waxay soo qoraan komentiyadooda war waxaa la yidhi jiifta uu wasiir xuriyey oo gooba iyo tuur leh oo weliba deelqaaf u badan cayna lagu dheehay gabayadii kaleetaba markii laga horraysiiyey jacfur inaan ku gaabsado anoo daalin madaxayga diyaas bara haddii aanan ahayn waa ay qabataaye intaasaan kusoo koobaya ayaanan sii badin war ilaahay ka cabsada war ilaahay dilin war yaa saana sida aan dhammaanayn waayo allow naga kori
وماسيهن صاحبته في المكالمة برامجك انت سجعه وكوي هاي الثانية كل انضباء وحن كجت يا هستي وبلغوا برامجك هذا بلقاء الثانية انت تبدو كل مدونة وحن كجت يا كل يقبل النبو
Kunjiga Somaliye, Peru jooga waa dadkeenu, isiya dowladeeni aan, jacaylka kuu dooranaay.
der baa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taalo jiqooyo laga mabaxo rag baa horey ugu jaabe iska jir jiddeer baa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taalo jiqooyo laga mabaxo rag baa horey ugu jaabe iska jir
kuwa tiro kula tiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaaga lo cadowga ku jebinaye iska jir kuwa tiro kula tiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaaga lo cadowga ku jebinaye iska jir
qabyaaladii waa jareexo codkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo gabyo waana dubeele iska jiro qabyaaladii waa jareexo dadkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo gabyo waana dubeele iska jiro
qaar baa jira jeel u qaba dadka qarankeenu jirin jalaafana nala rabo wanaagaw jixin jixayne iska jir iska jir dowladeena iska jir qaar baa jira jeel u qaba inaan qarankeenu jirin tallaafana nala rabo wanaagow jixin jixayne iska jir iska jir dowladeena iska jir ulu kala jedciyo jabaabiirka la maqnayd midi isku jidaye digniinku jeede iska jir qulub kala jedayo jabaabiirka la maqnayd midi isku jidaye digniinku jeede iska jir
musuq waa joorfal weynow jeebkaa lagu wada gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir musuq waa joorfal weynow jeebkaa lagu wada gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir
waa joorfar weyn oo jeebka lagu wada furtaayo dhaqaalu jabinayaaye iska jir